بدأوا مع السنتين إذاعة اس ان تي في raadiyo muqdisho runtii warshadan iyo xaruntanba waxay tahay ama qayb ka qaadanaysaa horumarka uu maamulka gobolka hadda la doonayo in la gaarsiiyo caasimadan magaalada muqdisho xaruntan waa xarun sheybaar oo lagu baari doono tayada agabyada ama aasaasigu ah ee dhismooyinka haddii ay noqoto biraha lagu talagalay dhismooyinka bulkeetiyada shamiindooyinka iyo waxyaabaha dhan ee adeegyada loogu qabto dhismaha marka xarun kale iyadana maanta booqasho aan ku sameynay ayaa jirta oo ah warshad soo saareysa agabyada dhismaha ama haddii ay noqoto waxa loo yaqaano loogka lagu sameeyo bulkeetiyada yaryare ee wadooyinka lagu xira tubooyinka ka samaysan dhagaxa ee la geliya ee wadooyinka hoose runtii waad la socotaan magaalada muqdisho waxay u baahan tahay horumar ballaaran iyo in dib loo dhiso wadooyinkii in bulaacadihii la sameeyo marka xaruntaasna waa xarun hadda la doonayo in dib loo howlgeliyo oo markii hore ay ku shaqayn jireen dowladda aan walaalahan ayo turkiya ay naga caawiyeen marka dhowaan ayaana iyadana dib loo howlgelin doonaa
waataa mudane afhayeene markii aan ku horumarno xarunta shaybaarka ee qalabka dhismaha loogu talagalay lagu baarayo ma waxay baaraysaa qalabka ka soo dega dekeda muqdisho oo kale loogu talagalay in dhismayaasha looga shaqeeyo mise waxay baaraysaa qalabka warshadan ay soo saaraysa oo keliya runtii ma ahan mid loogu talagalay in ay baarto oo keliya qalabka lasoo dejinaya dhismooyinka ama in ay baarto oo keliya qalabka lagu sameynayo warshadan hadda maamulka uu doonayo in dib loo howlgeliyo waa xarun loogu talagalay inay dhammaan hubin ku sameyso wax walba oo dhismo ah ee magaalada tan muqdisho ee laga hirgelinayo ujeedaduna ma ahan waxa lasoo dejinayo oo keliya in la hubiyo waa la socotaan magaalada tan muqdisho waxaa ku yaala warshado iyaga xataa sameeya agabyada ee dhismaha haddii ay noqoto bulkeetiyada shamiindada waad la socotaa in wadan kale laga soo qaado ayaa la keenaa wadankan oo waxaa markaa lagu dhisaa guryaha marka ujeedka wuxuu yahay in guriga marka la dhisaayo ay waaxda qaabilsan hubintu ay tagaan ay hubiyaan agabkan lagu dhisaayo gurigan mise wadadan agabkan lagu dhisaayo inuu yahay mid haysta tayadii ama awooddii dhismo loogu talagalay ee asaasiga ahaa marka waa mid guud magaalada muqdisho oo idil wixii lasoo dejinayay iyo wixii gudaha yaalay iyo wixii guryaha lagu sameeyanayay intaba lagu baari doono
waa taa marka filashada laga qabo shaybaarkan maxay tahay ma ma la filayaa in dhismayaasha magaalada muqdisho laga dhisoo kale ay noqdaan kuwa ka taya badan kuwii hore runtii waad la socotaa magaalada muqdisho waa magaalo haatan horumaraysa ee horumar ballaaran sameynaysa waxaa laga dhisayaa dhismooyin dabaqyo dhaadheer ah waxaa laga dhisayaa wadooyin aada muhiim u ah runtii waxaana doonaynaa marka marka ay noqoto in maanta la dhiso guri dabaq ah mise guri caadi ah waa in muhiimada ugu horeysa laga fikiraa gurigan ma yahay guri intaasoo sano jiri kara guri aanan dhibaato ka imaan karin ma yahay waxaana lagu ogaan karaa inuu guriga uu yahay guri noocaas oo kale ah in markii hore la hubiyo ee tayada waxyaabaha aasaasigu ah in dhismaha gurigaas la sameeyo marka haddii taana ay suurta gasho oo departmentigan hadda noo qaabilsan hubinta tayada dhismooyinka agabyada lagu dhisaayo waxay markaas suurtagelinaysaa in magaaladan ay ka hirgelaan wadooyin ilaa iyo sanadooyin jiraya ee guryo ilaa iyo sanadooyin jiraya oo markaa danna ugu jirta dadkii dhisanaya danna ugu jirta shacabkii degay waayo waxaad arkaysaa marmarka qaarkood in guri la degan yahay uu soo dumay taana markaa sababteeda waxaa qaadanaya in markii horeba aan la hubinin tayada gurigan lagu dhisay waxaad arkaysaa wadda hadda la sameeyey ee maalmo kadib burburaya taana waxaa markaa sabab u ah in marka hore aan la hubinin tayada wadadaasi dhismaheeda marka haddii la hubiyo tayada dhismaha meel walba ha noqoto wadada mise guryaha waxaa suurtagelaysa in magaaladan laga helo guryo iyo wadooyin tayo dhismo leh saalax dhanka kale warshada maanta mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ay kormeereen iyana maxay soo saareysaa runtii runtii warshadan waa warshad markii hore aasaaseen dowladda aan walaalahanahay ee turkida ujeedka markii hore loo aasaasana wuxuu ahaa in warshadan ay soo saarto sidaan markii horeba aan kugu bilaabo waraysigeyga inay soo saarto bulkeetiyada yaryar ee wadooyinka la dhiga waad la socotaa dunida way horumartay oo wadooyinka caadiga waxaa la dhigaa bulkeetiyo yaryar oo interlog la dhaho waad la socotaa magaalada muqdisho inay u baahan tahay in wadooyinka gudaha la geliyo dhagxaantan tubooyinka ka samaysana bulaacadaha si ay biyaha u qaadaan marka warshadan waa warshad sameynaysa agabyadaas oo dhan waxayna markaa naga saacidaysaa haddii dib loo howlgeliyo warshadan in magaaladan muqdisho ay ku tallaabsato horumar aada u ballaaran haddii ay noqoto dhinaca dhismooyinka wadooyinka haddii ay noqoto in xal loo helo in bulaacadihii biyaha qaadaya iyaguna tubooyinkii hoos la geliyo waataa warshadan hadda marka ma mid diyaar ahaa oo howladi ay dhammaadeen oo wax soo saarkeeda bilaabaysa mase weli waa la qorsheynayaao howshii warshadda ma aysan dhammaan runtii warshad waa warshad markii hore la xiray ee la tijaabiyey markaa kadibna way istaagtay sababo jira awgeed marka hadda qorshuhu wuxuu yahay in dowladda turkiya oo dhowaan lagala hadlay in dib loo howlgeliyo warshadan in ay ay usoo dirto injineero laga shaqeeyo sidii dib loo howlgelin lahaa marka maamulka gobolka banaadir iyo dowladda aan walaalahana ee turkiya ayaa ku mashquulsan sidii dad loogu soo dir lahaa dib loo howlgelin lahaa dhowaan ayaana dib loo howlgelin doonaa insha allah si loogu guuleysto in warshadan ay soo saarto wixii loogu talagalay in markaa ay soo saarto
waata ugu dambeyn markaan dib ugu laabano sheybaarka maanta la furay ee qalabka dhismaha ee lagu baarayo ama lagu kontaroolayo sidaan la soconno waxaa jirta cabashooyin dadku ay ka qabaan wadooyinka magaalada la dhisay oo kale oo marka roobka ay da-aan wadda mar dhow la dhisay uun ay dib u burburto marka taa oo kale ma laga yaaba sheybaarka inuu wax ka bedelo
runtii wax walba marka la sameynayo ama la abuurayo waxaa loo abuuraa ama loo sameeyaa baahi jirta sababta warshadan ama xafiiskan qaabilsan sheybaarka tayada ee agabka dhismooyinka waxaa loo abuuray ama loo aas-aasayo waxay tahay in dhibaatooyinkii dhacay ee ahaa waddo burburtay iyo guryo soo dudumay iyo waxyaabahaas oo dhan sidii loogu hortegi lahaa mustaqbalka loo hubin lahaa wax walba oo tayadeeda ah inay ku wanaagsan tahay marka meesha loo socdo ayaa waxay tahay cabashada dadka ka yimid sidii loo fulin lahaa loogu hortegi lahaa inaysan imaanin cabasho kale oo ah waddo ayaa la sameeyey waddadii waa burburtay guri ayaa la dhisay gurigii ayaa soo dumay si aysan usoo noqonin cabashaas cabashadaas ayaa laga leeyahay marka